tababar ayaa maalintii khamiistii loogu soo gebagabeeyey magaalada jabuuti ku dhowaad laba boqol oo askari oo ka tirsan ciidamada booliska soomaaliya iyadoo tababarkani uu socday muddo saddex bilooda haddaba wariyaha nooga soo warrama dalka jabuuti ramadaan muuse ayaa maanta magaaladaasi waxa uu kula kulmay taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal bashiir cabdi maxamed oo uu uga warramay arrimaha ammaanka soomaaliya iyo xaaladda ciidanka booliska dalka isagoo marka hore faahfaahinaya nooca uu yahay tababarka qaybtan boolisku ay qaateen waxay qaateen tababaro kala duwan oo isugu jira ka hortaga mudaharaadyadii la mida waxay qaateen tababar forensic iyo saynisa waxay qaateen tababar investigation oo baarista dembiyada marka hay-adahaas laamaha kala duwan oo ciidanka booliiska ay tagayaan
taliya la gareeyeen xagga dembi baadhista iyo howlahaas laakiin markay noqoto ka hortaga banaanbaxyada iyo dibadbaxyada iyo miya tahay arrimo loo baahan yahay soomaaliya maanta
waa tababar qof walbao ciidan oo boliis loo baahanya inuu qaato inkasmaha waa ma dhacayaan lama yirahd waa yirahd qofka waxaa loo tababaraa timaadada soo socota iyo shaqo kasta uu boliisku leeyahay tababar kale ma ku xiga oo xaggan jabuuti la filayo inuu ka dhaco waa ku xigaa tababarka saddex bilood kadib waxaan soo dirayna tababar karoo hor leh oo takhasiya kala duwanah imisaa ka horreeyey kuwana
waxaana dufcaddan waa dufcaddii sagaalaad waaye sideed horaa ka horraysa waa dufcaddii sagaalaad baa tidhi tababaradii waad wadaan nabadgelyadii iyo ammaankiina sidiiba had iyo jeer dhibaatooyin kuu haystaan halkay wax ka xidhmi laayihiin bahalkii horta iyana ka dhigan dembiyada wax wey marka meel walbay ka dhacaan meel walbay ka dhacaan london bay ka dhacaan atlanta ka dhacaan georgia ka dhacaan meel walbay ka dhacaan laakiin muhiimaddu waxa wey war ciidankan ma u tababaran yahay ma u tababaranaa ciidankan inaan gaarsiino heer la oran karo waa dad isku filan annaga dadaalkana taas wey haddii wax dhacayn waa dhacay laakiin waa loo samay dembi inuu dhaco lana baaro ciidanka bolis waxay u jiraan taas wey haddaana waxba dhacaynin ciidanna looma baahna bolisna looma baahna ciidna looma baahna wax waa dhacaya laakiin waxaan rabnaa oo keliya inaanu samayno kahortag rasmiya iyo ka dabatag rasmiya aqoontii taa lagu gaari lahaana ciidanku inuu soo gaaro tababaradan markaa ma yihiin qaar ka jawaabaya inay weerarada al-shabaab iyo waxyaabahaasi ka hortagaan tababarada boliiskao dhan baa ka jawaabaya taas waa waxaa primary maxaa lahaa roolka ugu koowaad waay iyo tababarka asaasiga la siiya ciidanka boliiska inay ka jawaabaan wax walba noocaas bal waxaad nooga warantaa xaaladda guud ee ciidamada booliiska soomaaliyeed
xaaladda guud ee ciidamada booliiska soomaaliyeed aad bay u fiican tahay meel fiican bay maraysaa muddaa la soo jiitamaaya maalinba maalin walba waxbaa lagu daraayay laakiin maanta waxay maraysaa heerkaan ugu fiicnayn waxaa noo muuqdaa hididilo xoog leh inaanu abuuri karno ciidan aqoon leh takhasiyo kala duwan leh aanu ku soo celino back to bases booliiska caadiga aha inaanu soo celino iyo nidaamka booliisku lahaan jiray iyo adeegii looga baahnaa ciidanka booliiska ay shacabka u samaynayeen inaanu taa isla qaadano insha allah taliya waxaad nooga warantaa wada shaqaynta xagga arrimaha ammaanka markay noqoto in booliiska iyo dadweynihii soomaaliyeed wacaynka xidhiirhku
xiriirku aad buu fiicanyay ciidanka booliisku wuxuu ka dhex shaqeeyaa waxaa laga soo xushaa shacabka wuxuu shaqeeya shacabka ciidanka booliisku waa adeegaha khaaska ee iska xil saara inuu u adeego siday tahay ugu adeego shacabka ummadda soomaaliya meel walba ay joogaan ciidankuna la shaqeeyo shacabka shacabkuna ciidanka la shaqeeyaan ciidankan waxaa siiya xogta inta badan waxay ka helaan shacabka dhaliilaha waxay ka helaan shacabka gubaabada waxay ka helaan shacabka marka ciidanka booliiska shacabka marna ma kala maqna waxaa kaloo jira ciidan dhexe oo layihahdo community policing oo iyaguna qaabilsan xiriirka shacabka iyo iyo booliiska marka ciidanka booliiska wuxuu goonni ula shaqeeyaa guddoomiyaha degmada waaxihiisa iyo dhammaan shacabka caam ahaanba berihii dambe waxaa soo baxaysay taliya cabashooyin fara badan oo ciidamadu lahaayeen xogtaan u baahanay badyaa kama helno goobaha kala duwan aanu ka rabnay inay dadku nala shaqeeyaan sideed u aragtaan arrimaha xogta wax khaasa waay hay-ada khaasana ka shaqeeya ciidanka booliisku ciidankaa labisan habeenay maalin dariiqa taagan oo diyaaro ah inay u adeegaan shacabka maxay nii qorshaysan inaad wax ka qabataan arrimaha ammaanka waa la ogyahay tallaabooyinka kala duwan ee shabaab ee doonayaan inay ku wiiqaan nabadgelyada iyo xasiloonnida marka maxaad kaga hortegaysaan maxay nii qorshaysan waxaa noo qorshaysan waa arin qaran waaye strategic plan waxa la yidhaahdo qorshaa loo dejiyey qorshahaas iska kaashanayn dhammaan ciidamada amniga qaabilsan oo dhan kaalinteedaanu qaadano annagu laakiin waa mid loo dhan yahay oo qof walbo soomaaliya oo muwaadin ah xaq ku ah inuu u dagaalamo ummad ka daasho dhib iyo qaxar inay meel gaarsiiyaan abaabulo badanna waa socdaan joint maaragtay waxaa jira ciidamadu isku teegeen howlgallana waa jiraan waana la sii wadaaya waxa sida loo bambuuninaya maha waa sii yaraanaya marka awoodooda awood daciifaysa waay tan inaguna waxaynu socnaa dowladnimo iyo dal iyo wanaag iyo horumar kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada booliska soomaaliya jenaraal bashiir cabdi maxamed oo magaalada jabuuti ugu waramayey wariyaha halkaa nooga soo warrama ramadaan muuse